asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaysta kusoo dhowaada qodobada warkaca oo kuwada ugu darkoran waxaa ka mid ah mucaaradka soomaaliya oo dalbaday in la sii daayay sacdiyi bajaaj urur-siyaasadeedka tala qaran oo degmada afgooye ka wada howlaha doorashada qof iyo cod urur-siyaasadeedka cadaaladda iyo midnimada ee tiir oo laga daafuray magaalada baydhabo faahfaahin oo ka soo baxaya howlgal lagu beegsaday daacish warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan wasiirada arrimaha dibadda ee iiraan iyo bakistaan oo wada xaajoota yeeshay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warkaca waa kuwada ugu darkaroon markana waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabnay mucaaradka soomaaliya ayaa dalbaday in la sii daayo sacadiyo bajaaj iyo dhalinyaradii ugu badneed oo isugu tagay guriga sheekh shariif sheekh axmed cabdisalaan juule ayaa warkan muqdisho kasoo diray dhallinyaradii ugu badneed ee caasimadda ayaa hadda waxay ku sugan yihiin guriga muqdisho uu ka degan yahay sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dalka kulankanna waa mid ballaaran oo dhallinyarada caasimadda loogala hadlayo xaaladda waddanka doorka dhallinyaradu ay ku leeyihiin wacyigelinta dowladda iyo wax usheegeeda kulankan waxaa ka qayb gelaya badi siyaasiyiinta mucaaradka uu ka mid yahay shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan dheere cabdiqaadir cosoble cumar cali roble oo wasiir hore ahaa iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka soomaaliyeed kulankan ujeedkiisu waxay tahay kulamo isdabajooga oo maalmihii lasoo dhaafay ayuu qayb ka yahay ujeedkiisuna waa in dhallinyarada soomaaliyeed go-aankooda iyo waxa ay aaminsan yihiin ama ka aaminsan yihiin dowladda inay soo bandhigaan dowladda federaalka soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka khilaaf xoogan ayaa ka dhexeeya oo ku aadan mudaxdhexeynta dowladda soomaaliya runtii kulankan waa kulamo isdabajoog oo qayb ka yahay maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in kulamadii joogtada ahaa ee caasimadda ka socday gaar ahaan guriga sheekh shariif lasoo gabagabeeyo guud ahaan todoba urur-siyaasadeedka tala qaran ayaa degmada afgooya ka wada ololaha doorashooyinka qof iyo cod cabdirasaaq suleymaan ayaa muqdisho inooga soo diray iyada oo dhowaan deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed laga qaban doono doorashooyinka tooska ee golaha deegaanka iyo wakiilada ah ayaa mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka dhallinyarada ee tala qaran oo ka mid a ururada siyaasadda dalku wuxuu degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose kusoo bandhigay musharaxiinta uga qaybgelaya doorashooyinka kala duwan ee laga qaban doono deegaanada koonfur galbeed waxaana mas-uuliyiinta ururka kusoo dhoweeyey shacabka kala duwan ee degmada afgooye iyaga oo ballan qaaday in ay codkooda siin doonaan urur siyaasadeedka dhallinyarada ee tala qaran qaar ka mida musharaxiinta ka sharaxan urur siyaasadeedka dhallinyarada ee tala qaran ee u tartami doona doorashooyinka golaha deegaanka iyo kuwa golaha wakiilada oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay shacabka ay weydiistaan codkooda si ay ugu matalaan golayaasha kala duwan ee dowladda soomaaliya
haddaan nahay madaxda sare ee siyaasadeedka dhallinyarada tala qalan ee afgooy waxay noo leeyahay muhiimad gooni ah waxaan ka codsanaynaa oon ka rabnaa inay ree afgooye priority ay siiyaan siyaasadeedkan dhallinyarada tala qalan oo duruuftooda iyo xaaladahooda amni siyaasad caafimaad iyo dhaqaalaha beeraha muhiimad saari doono sidoo kale xildhibaanadooda golaha deegaanka dowlad goboleedka waxaan ka rabnaa inay musharaxeenna doctor xasan sheekh isxaaq ay u codeeyaan anigoo ka socda urur siyaasadeedka dhallinyarada tala qaran waxaan idinka baahanaya inaad codkiinana siisaan waxaan doonaynaa inaan ka wada shaqayno nabadda iyo waxbarashada iyo deganaashada markaas kabacdi waxaan rabnaa ulajeeddadaynu ma aha anaan u horseedno horumarka horumarana u horseednaan jeclahay wanaagga adduunyaduna waxaa waaye ururka ur dhallinyaro waaye dadkana markii ay horay wax u soo qabtay way kala wanaagsan tahay waayo arigu uu leeyahay marka waxaan ku soo gebagabeya insha allahu xisbigan aana doorataan gudoomiyaha urur siyaasadeedka dhallinyarada ee tala qaran cabdiweli cismaan shancad ayaa shacabka ku booriyey in ay codkooda siiyaan musharaxiinta ka tartamaya urur siyaasadeedka dhallinyarada ee tala qaran isaga oo dowladda soomaaliyana ku ammaanay sida ay wakhtiga ugu bixisay sidii ay shacabku codkooda u dhiiban lahaayeen uguna dooran lahaayeen qofka ay doonaan alxamdulilah alxamdulilah ilaaha mahad iskale mudanammaan maanta aad iyo aadaan ugu faraxsanahay anigoo cabdiweli cismaan cabdi ahna guddoomiyaha urur siyaasadeedka dhallinyarada tala qaran reer afgooye reer afgooye aad iyo aad u mahadsantihiin sidaa noo soo dhowayseen waa idinkaga mahad celinaa mahaddiinna wanaaggiinna maa sha allah xisbiga tala qaran sidaa u taageerteen qaabkaad wanaagsana ii soo dhoweyseen waa waxaanan ilaawi doonin waxaan rabaa inaan laba erey ka dhaho xisbiga tala qaran xisbiga tala qaran waa urur siyaasadeed oo dhallinyaro aqoon-yahanna culamaa udiin haween isugu tageen wax kalena maaha waxay rabaan inay wax ka beddelaan marxaladda waddanka hadda uu ku jiro siyaasadda dhex galaan wanaag horumar nabad ay ku shaqeeyaan xisbiga tala garan marna ma aha mucaarid qori sito marna dowladda dagaal kulama jiro wuxuu toosiyaa hadallada toosiyaa wixii qalada oo ugu sheegaa si naxariis iyo wanaag ku jirto for example dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminayay doctor xasan sheekh maxamuud ayaa arrin qabtay howl muhiimoo shacabka u qabtay howshii ayaa reflection laga bixiyey annaga haddaan nahay xisbiga dhallinyarada tala qaran waxaan aan war ka soo saaraynaa war murtiyeed oo aan leenahay sidaanay ku fiicneed haddii la qaato waa wanaag laakiin marna dagaal buuq khaylo dhibaato rafaad kulama jirno waxaan keliya aan ka soo hor jeedna waxa waaye in loo laabto doorashadii dadbaneyd annaga danteenna waxay ku jirtaa haddaan nahay xisbiga tala qaran doorasho qof io cod heer afgooye waa idinkaga mahad celinaa urur siyaasadeedka cadaaladda iyo midnimada ee tiir ayaa laga daafuray magaalada baydhabo siraaj isaaqa ayaa baydhabo ka soo diray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maanta waxaa si toosa loogu dahafurayo urur siyaasadeedka cadaaladda iyo midnimada tiir oo ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee xilligan ka jirta guud ahaan dalkeena soomaaliya munaasabad si heer sare loo soo agaasimeeyey ayaa ka dhacday garoonka kubadda cagta ee doctor ayub stadium ee magaalada baydhabo taasoo ay kasoo qeybgaleen madaxda ururka musharax madaxweynaha xisbiga injineer saalax iyo taageeryaal aada u tiro badan oo muujiyey taageerada ay u hayaan urur siyaasadeedka cadaaladda iyo midnimada tiir ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a dadkii kasoo qeybgalay munaasabada dahafurka urur siyaasadeedka iyagoona si aada uga hadlay ahdaafta iyo sidoo kale waxyaabaha ururka uu ka shaqayn doono haddii uu ku guuleysto ololaha siyaasadda maxmaday xisbiga cadaaladda midnimada tiir guddigii haqaban qaaday xafladan quruxda badan leh oo geedka hortiimle laraaysi marre ay tahan oo aan hanin muluqiin kali madaxweynaha xisbiga cadaaladda midnimada tiir injineer saalax sheekh cusmaan mayba kalena laraay maxamed wiil leh in may laraay dadweynihii xisbiga cadaaladda midnimada tiir taageerahan ahay geedkiyo horti oo arago hayaan xisbi shawalqabadkiisu ahaaya iyo sidus tartankii dowladda soomaaliya ka baaqday in laga dhisaa golaha deegaanka baaqii usun ku jawaabi oo geeka umansurna in diyaaranana tartanka oo kucodsadaana dowladda soomaaliya ee guddiga bulshada wadhamatay baabaayi mid aysaneen burbur iyo kalayidood waa laga bogsoodaaye midnimo waa diin adag talo lagu baaqaaye mug iyo mudbax wadajir waa meel laysku taagaaye madax iyo maamuus baa lagu mutaystaaye digil iyo midifle waa dad isku diid aheen dhaqan iyo deegaan meel dheer wadaagaaye dariiq midaysan baa dalkan ku baaqaaya
gebagabadii waxaa goobta ka hadlay injineer saalax oo ka sharaxan urur siyaasadeedka cadaaladda iyo midnimada tiir isagoona bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya ka codsaday inay codkooda siiyaan xisbiga xisbigan intuu galo koonfur galbeed maamuushkeedu galo shacabka koonfur galbeed may codsadeen codkooda siiyaan asaan xisbiga oo geed waay maaragtay may horumar waay maaragtay may waahayo nabad waay may codsadeen in xisbiga codkala siiyo si maamulka ودمكن مامور كفوفر بيت قدام الله ما كيسا يهزبنا كليا ما يهزبنا أسرك أنت كرنا يقوين ورقراد ورد ما يجب وصلنا يهزبنا كرنا يقوين ورقراد ورد حسنا كيف حسنا كل دوم ما يقدر دوم masxadii ka dadaale warbaradee ka dadaale warfurqana ka dadaale horumarka ummadda ka dadaale maykoosuuya reer koonfurgalbeed dhammaantiinba in aktinkiisa ay faahfaahinna ayaa ka soo baxaya howlgal lagu beegsado daacish xuseen maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa howlgallo qorshaysan oo ka dhan ah maleeshiyaadka daacish ayaa saqday dhexe ee xalay ka dhacay dhulka burileyda ee deegaanka tasjiic ee gobolka bari kadib markii la helay xog sirdoon oo muujinaysa in xubno ka tirsan maleeshiyaadkaasi ay u socdeen in ay saad ka helaan toga tasjiic sidaa ay saraakiisha ciidamada xaqiijiyeen howlgalka waxaa si wada jira u fuliyey sida saraakiishu sheegeen ciidamada biisa iyo kuwa mihigaan kuwaasi oo sheegeen si taxadar leh u qorsheeyeen weerarka ciidamada ayaa ku guulaystay inay gacanta ku dhigaan gaadiid hub iyo saad ay maleeshiyaadkaasi lahaayeen inkastoo xubnihii daacish ay u suurtagashay inay goobta ka baxsadaan wararka hordhaca ayaa sheegaya in ciidamada haatan wadaan dabagal lagu baadigoobayo xubnihii firxaday iyadoo la adkeynayo ammaanka deegaanka si looga hortago dhaqaaqyo kale oo ay kooxdaasi samayso howlgalka ayaa waxaa hogaaminayay taliye maxamuud khaliif askar xuseen oo ah sarkaalka ugu sarreeya ciidamada mihigaan ee saldhigoodu yahay deegaanka tasjiic taliyaha oo warbaahinta la hadla ayaa tilmaamay in howlgallada noocan oo kale ay sii socon doonaan ilaa laga cibtirayo maleeshiyaadka daacish ee ku dhumaalaysanaya buuraha gobolka bari nimanka khawaarijtaha ee daacish baa soo galay ciidanku waa ka horteeyeen ciidanka mihigaan waxa ay wateen dareeraha saddexda ah laba qori iyo maryahoodii bay ka carareen ciidanku waxa weeye waxay kaga soo hareen isha kore oo muxuha magaceedii kadha isha la garbo baa ciidan kaga soo haray dabeerahoodii afkoodii waa qaadan waayeen labadaa qori waa ka carareen dabeeraha ay wada horreeyeen raashinkeena ku qaataan waa kuwa waxaan u sheegaynaa cid kasta oo daacis la shaqaysa tallaabo sharciga baa laga qaadaya dhallinyaradoodii iyo alaabtoodii iyo dameerahoodina waa kuwa waxaan kaasoo u sheegaynaa ciidanku god kasta ay ku jiraan iyo meel kasta ay ku jiraan inuu tiriyaa ugu dambeyn howlgalkan ayaa qaybta ka ah dadaalada joogtada ee lagu xaqiijinayo amniga gobolka bari iyadoo ciidamada iyo saraakiisha ammaanka ay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka daacish ee deegaanadaasi ku sugan sida saraakiisha ay xogta ku sheegeen halkaa aad naga dhegaysanaysaana waa radio jor markana warka caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee iraanna ayaa saraakiil sare oo bakistaaniyiin ah ayaa ka wada hadlay colaada jirta xilli bakistaan ay deer u tahay inay martigeliso wadaxaajoodka nabadeed oo dhex mara maraykanka iyo iiraan cabbaas aragji ayaa qoraal uu soo dhigay barta telegaraamka ku sheegay inuu wadahadlo la yeeshay ishakh dar oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda bakistan iyo taliyaha ciidanka bakistan velde marshal azim munir wuxuu sheegay inay ka wada hadleen horumarada gobolka iyo arrimaha la xiriira xabadjoojinta aragji ma uusan ceymin in uu ka hadlay xabadjoojinta maraykanka iiraan tan u dhexaysa israa'iil iyo libnaan iyo haddii uu labada u jeeday toona caasimadda bakistan islaamabad ayaa laga dareemayaa diyaargarow xoogan iyadoo ay jirto suurtagalnimada inay halkaasi ku kulmeen wakiilo ka kala socday maraykanka iyo iiraan akhyaartan dhegeystanaysaay warkii habeennimo halkaas ayaan kusoo afmeerayaa cidu warka iyaga seegana waxay dib ugu daalacan karaan bartaana facebooka ku leenahay redow jowhar waanigu abdiqaadir ah sidaas iyo nabad geliyo